salaamullaahi calaykum subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada warka subax ee rediyo muqdisho qodobada aan saaki idin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo sagootiyey ciidamo loo diyaariyey fulinta howlgallada gaarka ee argagixisada lagu bacsanayo shirka labaad ee hay-adaha sugnaanta cunnada ee ururka iskaashiga islaamka oo lagu wado inuu ka furmo magaalada jidda ee dalka sacuudiga maamulka degmada tiyoglow ee gobolka bokool oo sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay ka go'doomiyeen shacabka degmada dhammaan adeegyadii asaasigu ahaa bulshada dowlad goboleedka hiirshabeelle oo u kuurgalaya xaaladaha waxbarasho ee deegaanadaasi si looga wada shaqeeya horumarinta waxbarashada iyo maamulka degmada xudur ee gobolka bokool oo wada hirgelinta mashaariic horumarineed oo dib loogu dhisaya xarumaha danta guud iyo waddooyinka magaalada wararka caalamka ee subaxnimo ee saakana waxaa ka mid ah xoogaga daacadda u ah xukuumadda yeman ayaa dib u qabsaday magaalada cadan ee dhanka koonfureed oo ay horaantii bishan ka saareen goonigoosadka ay markii hore xulafada ahaayeen
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subax khamiisa taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaalabaatanka bishii sideedaad sanadka labakunsagaaliytobankusoo dhowaada warkeenni oo intaa ka badan oo aan halkan idinkaga sii akhriyo anigoo ahaa cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye cabdisala yaran waa warka farsameqaankiisa saaka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa sagootiyey ciidamo loo diyaariyey fulinta howlgallo gaar ah oo argagixisada dalka lagu bacsanayo waryaheena nasre bashiir wariyaha arrimaha xukuumadda ayaa warkan inoo faaqidaysa
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa booqasho sagootin iyo dardaarana ugu tegay ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo loo diray howlgallo gaara oo argagixisada lagu baacsanayo ciidamadan ra-iisul wasaare khayre sagootiyey ayaa qayb ka noqonaya ciidamada ku sugan furmaha dagaalka si ay u xoojiyaan cududda iyo awoodda ciidanka taas oo culays iyo guuldarro ku abuuraysa maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ee duulaanka ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo qarannimadeenna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ciidamada mahad celiya nafurnimada ay uga qayb qaadanayaan badbaadinta nafta iyo maalka ummadda soomaaliyeed ayaa kula dardaarmay in argagixisada ay ka xoreeyaan deegaanada loo qorsheeyey inay ka fuliyaan howlgalladan cadowga lagula dagaalamayo
jid dheeraa idinka horeeya jidkaas oo ah jid dhib badan laakiin idinku aad ku soo bareerteen si aad u hagaajisaan mustaqbalka dadka soomaaliyeed waxaad furaysaan naftiinna maskaxdiinna wiilal idinkoo kalaa iyo gabdhaha idinka horeeya oo shaqo aad u weyn qabtay meel wanaagsan soo gaarsiiyey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa soo laabatay sharaftii uu lahaa magacii uu lahaan jiray qiimihii uu lahaan jiray ilaahay ka sokow idinka iyo taliyayaashiinna ku mahadsan waxaad xaq u leedihiin in laydinka warqabo lasii hagaajiyo xuquuqdiinna waana yeeli doonnaa haddii ilaah yidhaahdo waxaan idinkaga mahad waxaa hadda muuqata in shacabka soomaaliyeed ay ku niyadsan yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay aamin ku qabaan inaa cadowga ka adkaateen inay aaminsan yihiin in dhibku soo dhammaanayo inay isbedeleen wixii hore laga aaminsanaa in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uusan isku toosnayn tayaysnayn intaas waa laga baxay wakhtiga yaroo haray marka oo ka haray shaqada aa waddaan intaa ka soo afjaraysaan cadowga ummadda soomaaliyeed aafeeyey waxaan rabaa inaad sii adkaysaan adkaysiga sii hubishaan guusha soo dhow waxaan idinkugu soo salaami doonaa aniga iyo madaxweynahaba meesha aad u socotaan waa idin maxad celinayaa waa idin ducaynayaa ilaahay ha idin samata geeyo ilaahay ha idin guuleeleeyo waa mahadsantihiin soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato xoogga dalka soomaaliyeed ciidamadan oo qayb ka ah qorshaha dalkana looga ciribtirayo maleeshiyaadka nabadiidka ee argagixisada al-shabaab ayaa ku biiraya ciidamada ku sugan furimaha dagaalka ee ku jira howlgallada nafbadbaadinta ee shacabka soomaaliyeed looga dulqaadayo kooxda caadaysatay daadinta dhiigooda iyo boobka hantida ummadda soomaaliyeed nasre bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
shirka labaad ee hay-adaha sugnaanta cunnada ee ururka iskaashiga islaamka ayaa ka furmaya magaalada jidda ee dalka sacuudiga waxaana ka qaybgalaya shirkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha soomaaliya iyo ergeyga soomaaliya u joogta obig faahfaahin warkaasi ku aadan waxaa magaalada jidda ee dalka sacuudiga arabiya inooga soo diray wariyeena cali jaamac kuus
wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka beeraha dowladda federaalka ee soomaaliya mudane xaamuud cali xasan ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada jidda isagoo ka qaybgeli doona shir weynaha labaad ee hay-adda amniga cuntada ee ururka islaamka oo la filaya inuu maalinta berito ka furmo magaalada jidda haddaba shir weynahaasi ayaa lagu wadaa in looga hadlo sidii loo taabagelin lahaa siyaasadda iyo istaraatijiyada hay-adda amniga cuntada iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga wadamada xubnaha ka ah hay-addaasi si loo xaqiijiyo hadafkii loo aasasay hay-adda amniga cuntada wasiir ku-xigeenka beeraha ee soomaaliya mudane xaamuud cali xasan iyo wafdigiisu waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada jidda sii hayaha aana ku-xigeenka ergega joogtada dowladda federaalk ee soomaaliya u fadhiya iskaashiga ururka islaamka mudane cabdiraxiim cusmaan cilmi ogeeyaha koowaad ee ergada joogtada mudane maxamuud cumar maxamuud iyo madax kale cali jaamac cilmi cali kuus warbaahinta qaranka soomaaliya s n t v sacuudi arabiya
calikuus aad buu u mahadsanyahay waxaana uu inoo faahfaahinayey shirka labaad ee hay-adaha sugnaanta cunnada ee ururka iskaashiga islaamka oo lagu wado inuu ka furmo magaalada jidda ee dalka sacuudiga iyadoona shirkaasi uu warbaahinta iyadoo shirkaasina dowladda dhexe ee dalkan soomaaliya ama dowladda federaalk ee soomaaliya uga qeybgelayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha soomaaliya ee ergeyga soomaaliya u joogta o i c da aatana tieglow maamulka degmada tieglow ee gobolka bokool ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay ka goodoomiyeen shacabka degmada dhammaan adeegyada asaasigu ah bulshada gudoomiyaha degmada food cadde oo waraysi gaara siiyey warbaahintan qaranka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidaa u sheegay isagoo dowladda dhexe ee dalkana ka codsaday sidii degmadaasi looga xoreyn lahaa maleeshiyada al-shabaab oo iyagu dhibaato ba-an ku haya shacabka ku dhaqan degmadaasi dadkii halkaa kasoo barakacayna ay barakac ku yihiin degmada xudur ee gobolka bakool
magaalada waa go-goon meel wax ka soo galaan ma laha shaacabkii deganaa ama ganacsato ha ahaatee ama kaala xoolajarta ha ahaatee ama bereley ha ahaadeen intii oo dhan wixii dhaqdhaqaaq ahaa waa baaba-een sida beerihii oo waraabka ahaa tiil waxay leedahay kuceel oo beeraha waraabba ayaa leedahay matoorii matoor ma laha matoorii waa baaba-een adadaawo ma laha qudartii ka soo go-eysay oo dhan waa baaba'day xoolihiina waa jiran yihiin waa daawaynay ma laha markaan inta kale dheed waxbarashadiina waaba joogsatay markaas intaas dhibaato ay haysta ganacsadiina waxay ahaayeen waa laga farmaroojiyey wax hayana lama arko haa macnaa shacabka sidii maamulka iyo labada ciidan xilada dalka iyo koonfur galbeed labadii ciidanba intaa joogaan maamulka intaa joogaan oday dhaqmeedu intaa joogaan ururadii bulshada intaasoo waa u gudbaynay inay u baahan yihiin dadkan wax la siiyo waxa ugu wanaagsan in deegaashoo lagu celiyo
gudoomiyaha degmada tieglow oo la hadlayay warbaahinta qaranka radio muqdisho iyo kaasi ahaa dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa u kuurgelaysa xaladaha waxbarasho ee deegaanadaasi si looga wada shaqeeya horumarinta waxbarashada wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dowlad goboleedka hirshabeelle abukaati guulid cabdulaahi oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa kormeer ay ku tageen isaga iyo maamulka degmada iyo qeybo kale oo mas-uuliyiina ayaa xarumaha waxbarashada iyo goobo kale ayay booqdeen kormeerkaasi ama booqashadaasi kormeerka kadibna warbaahintan radio muqdisho ayuu la hadlay
meelo badan ayaan tagnay oo runtii ay ka mid tahay macnaha iskoolka lagu dhaqo ama iskoolka la yidhahdo macnaha laskaliif waa iskool ay ku jiraan dad badan oo macnaha iisheeg aan weydiinaysan oo fadhiista iyo ilaa konton arday oo ayagana dhageylayaal oo ayagana ku dhowgina qaybka oo meesha lagu hayo kara inaasan arino manhajkooda iyo inaan jeedno macnaha iisheeg dhalinyarada meesha ku sugan qaabka ay nolosha ugu yeeshaan waxaa anaga ku saacidi karna haddii noqon lahayd dhismo iyo haddii noqon lahayd talo waxbarasho waxaa la socday macnaha iisa maamulka degmada ee beledwey haye iyo urada bulshada waxa qorshaha iyasa maadaama macnaha islaabada kale u dambeysay qasku si ahaa dowlad la-aan iskooladana macnaha iisa waxfan ah maysa helin marka iskoolo iskooladana isku bixiya ayaa ahaayay marka insha allah tacaala in macnaha wax shalay ayaa waxaa wada fadhiisanay gudoomiyaha macnaha iisheeg waxbarashada gobolka macnaha iisheeg hiiraan cabashadii ayaan barashaday maanta aan aan iskooladaas aan kusoo booqday marka iskooladii in manhaj gaarsan loo diyaariyo inasocdii macalimiinta macnaha iisheeg heerka dugsiga hoose iyo dhaxaa magala berina biidnillaah waxaa la ballansanaya hay-adaha ka shaqeeya macnaha caafimaadka iyo waxbarashada
ugu dambeynna maamulka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa wada hirgelinta mashaariic horumarineed oo dib loogu dhisaya xarumaha danta guud iyo wadooyinka magaalada warbixin arrintaa la xiriirta waxaa magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool inooga soo diray waryaheena maxamed xasan cabdiraxmaan
gudoomiyaha xafiiska dibidhiska iyo horumarinta mashaariicda degmada xudur cabdirasaaq isaaq saajin ayaa maanta kormeer ku tegaya dhismaha mashaariicda horumarineed ee magaalada xudur ka socota taasoo qeyb ka ah mashaariicyo kala duwan oo si wada jir ay u dhagax dhigeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulcasiis xasan maxamed laftigareen iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed mursal sheeh cabdiraxmaan waxaana mashaariicdaasi ka mid ah kawaan hilibka lagu iibiyo suuq qudaareed xarun caafimaad oo hooyaday dhallaanka lagu baxnaaniyo hol weyn oo laga dhisayo xarunta maamulka degmada iyo solarada cadceedda ku shaqeeya oo la gelinayo waddada isku xirta garoonka dayuuradaha iyo xarumaha maamulka taasi oo dhex marta bartamaha magaalada waxaana bulshada uga faa'iidaysan doonaan ganacsiyo yaryar oo laga furo waddada hareeraheeda xilliyada habeenkii ah waxaa kaloo solarada caddeedda ku shaqeeya muhiim u yihiin bilicda magaalada iyo sugidda ammaanka gudoomiyaha xafiiska dubidhiska iyo horumarinta mashaariicda degmada xudur cabdirasaaq isaaq saajin ayaa kormeerka kadib warbaahinta qaranka uga waramay horumarada la taaban karo ee ka socda degmada
mashruuca oo midnimo project lerow iyo mashruuca bpg-ga ayaa yuunkiya sagaalada mayma diwaraxa booqanay hoolka degmada kala sahay olan kala kala inay maamulka degmada kashir wadaadadaan taasoo xeelka ilo wada yuunka markaasna mashruuca jpg ku dareer sii marnay mch oo laka dhasahay xarunta mardo local ngo m c h kaas oo runtii usuuna kumada mashaariicda midnimo project oo hay-adda un dawad maxta nugle mashruuc kale usuuna suuq cusub fadaha ini ka sameey oo usun kumada mashaariicda unka j b l g ga gaar ahaan haysa ilo suuqaas oo ilahay hartagaarikamba oo suuq lagu sameey qolaku fadahay kaasoo bilowga in suuq cusub oo ganacsatada yaryar haddii ilahay runka talagala inuu faa'iidaysadaan mana kale ninka sii xigay mashruuc usuuna solar state line oo jidadka ifiyow qalabka cadceed ka shaqeeyow usudi ilaa ilaa waati afrabe wadka kufaas elborka ilaamaa gobolka boyas ugu talagalay taasoo usuuna ku bilaawaday ma kale jareeg suuqu dalka la faaqahaya mashruuc usuuna midnimo hay-adda iom wadda oo usuuna kawaam cusub oo dadka ganacsada yaryar lanka talagalay inay ku faa'iidaysadaan iom suuna fuliidi oo reedi waa kabax aragnay waldhasi sun kawaamal ku fade oo dadka leer insha allahna oo adeegada doonaan maadaama kawaanka korka yaraadaan haddii ilaahay rama rajeynaya in kuwada faa'iidaysan doonaan dadka oo entrepreneurshipka ama ganacsatada yaryar tijaara maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyahay telefishanka qaranka magaalada xudur
warkaasi waxaa wada kaga imaanaya warbaahinta qaranka ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xogaga daacadda u ah xukuumadda yemen ayaa dib u qabsaday magaalada cadan ee dhanka koonfureed oo ay horaantii bishan ka saareen goonigosadka ay markii hore xulafada hayeen wasiirka warfaafinta mucamar al aryaani ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka taageersan ay si buuxda ula wareegeen magaalada oo ay markii hore qabsadeen madaarka iyo qasriga madaxtooyada hase yeeshee mid ka mid a taliyayaasha maleeshiyaadka goonigosadka ah ayaa sheegay in ay weli ay gacanta ku hayaan magaalada badankeeda dagaalka cadan ka socda wuxuu muujiyey khilaaf dhex yaalla xulafada sacuudiga u hogaaminayo ee taageeraya xukuumadda yemen ee dagaalka sokeeye ku jirta sacuudigu wuxuu taageerayaa madaxweyne cabdirabu mansuur haade halka imaaraadkuna uu taageerayo golaha ku-meel gaarka ee koonfureed ee goonigosadka ah oo markaasi ku eedeeya xukuumadda haadi maamul xumo iyo xiriir adag oo ay markaasi la leedahay kooxaha islaamiyiinta saddexdii sannadood ee u dambeeyey labada dhinac waxaa ka dhexeeyey isgaashaan buursi oo aan caga adag ku taagnayn oo ay kaga soo horjeedaan dhaqdhaqaaqa fallaagada xootiyiinta oo gacanta ku haya waqooyiga galbeed ee yemen warkii subaxnimo aad ka maqlaysay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waega intaa subaxnimadan saaka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ahaa cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye isku dibridka guud maxamed kaafi sheekh abuukar ayuu ahaa waxaana warka xagga iyo farsamada gacanta ku hayay cabdisalaan yare intaynu warkan ku lamid ku kulmi doonno waa dhammaanba haweynta warka oo idin laamaana allah